galab wanaagsan mar kale dhegaystayaal markan waxaad ku soo dhowaataan xubintii faaqidaada toddobaadka waxaana diyaariyey cabdixakiin maxamuud shirwac
kulanti waxaana wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal kusoo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeenii faaqidaada toddobaadka oo toddobaadkan idinka iman doona magaalada hargeysa sanad kasta xilligan oo kale somalilan waxay u tahay marxalad kala guur oo bahda tacliintu ay u kala gudbaan marxaladaha kala duwan ee hanaanka aqoonta waxaa la shaaciyaa natiijada imtixaanaadka shahaadiga ee ardayda dugsiyada sare kuwaasoo inta usoo gudubta ay isu diyaarisa tacliinta sare halka sidoo kalena ay jaamacadaha ka qalinjabiyaan kumanaan arday oo bartay takhasusi door ah waxaa taasi barbar socota tirada xarumaha tacliinta oo ay ugu weyntahay jaamacaddu oo sii kordhaysa maalinba maalinta ka dambaysa laantaab soomaaliga ee idaacadda v o a iyadoo taasi ka duulaysa ayay magaalada hargeysa ku qabatay kulan dadweyne oo lagaga doodayo tayada waxbarashada dhallinyarada somalilan halkaasoo ay kasoo qayb galeen in ka badan saddex boqol oo dhallinyaro ah haddaba ahmiyadintee leeg ayay leedahay tayeynta waxbarashadu si sidee ayaynu u hirgelin karnaa marxalad nooceeya ayay maraysaa tayada waxbarashada somalilan oo qodobada aynu ku faaqidi doonno kulankan dadweyne waxaana doodu intay socoto su-aalo kala duwan weydiin doona aqoonyahanka xubno ka mida ardayda iyo weliba aqoon-yahanka madasha ku sugan dabcan sidai aynu haddaba ka hadlaynay islamarkaana khudbadihii iyo weliba kelmadihii kala duwanaa ee goobtan laga jeediyey aynu ku falanqaynaynay waxa aynu kaga hadalnay islamarkaana aynu ku qaadaa dhignay ahmiyadda ay leedahay tayada waxbarashada dhallinyarada somalilan taas oo mas-uuliyiin kala duwan ay ka hadashay falanqayntan amaba qaybtan aynu hadda soo galnay oo aynu kaga hadli doonno isla mawduucaasi dabcan waxaa muddada aynu joogno falanqayn doono haddaan ugu horreynba aan iskiin baro islamarkaana aan goobta iyada idinku sheego haddaan kasoo bilaabo dhinaca midigtayda waxaa geestaasi midig ugu xiga jaamac muuse jaamac oo ah guddoomiyaha hargeysa cultural center amaba xarunta dhaqanka ee magaalada hargeysa doctor jaamac muuse jaamac dabcan waxaa ku xiga xuseen cabdilaahi maxamed gudoomiye ku-xigeenka jaamacadda armaas ee somalilan dhinaca bidi haddaan iskiinbaro iyadana waxaa fadhida amaba iga xigtaa marwe sacdiya muuse axmed oo aad ku garanaysaan hay-adda benha dabcan sidoo kalena ka mid a boorka amaba guddida sare ee jaamacadda magaalada hargeysa waxaa geesta bidix ugu xiga islamarkaana goobtaas shay noo fadhiya ismaaciil cali faarax oo ah guddoomiyaha waxbarashada ee gobolka murudijeex gaar ahaan qaybta bariga ismaaciil haddaan idiin sharaxo marka laga yimaado gudoomiyenimadiisa qaybtaasi bariga waxa uu ka soo shaqaynayay tacliinta iyo weliba waxbarashada muddo ku siman hadda konton sannadood ayuu ka soo shaqaynaya ismaaciil waa mid ka mid a khubarada dhinaca waxbarashada ee somalilan amaba hantida dhinaca waxbarashada ee somalilan haysto ugu horreynba haddii aan galno falanqaynteenna amaba doodeennan su-aasha ugu horeysa maxay tahay ahmiyadda ay leedahay tayada waxbarashada ee dhallinyaradu xuseen cabdilaahi baan u dhiibaya ahmiyadday leedahay haddaynu sharaxi karno say muhiim u tahay inaynu helno waxbarasho tayale waad mahadsantahay cabdilxakiim bahda v o a oo kolley caawa iyabarow iyo cabdilxakiim iyo barkad ay nagala joogaan mawduuca ay soo xusheenna runtii waan ugu mahad celinayaa in badan baa saxaafaddu ay ka hadashaa siyaasadda iyo qarax meel ka dhacay iyo dagaal ka dhacay iyo kana dhacay maanta inaynu ka wada hadlayno tayada tacliinta waa qodob runtii iyadana ay tahay in laydinku mahad celiyo aniga iyo runtii banalka intiisa kaleba daayarta iyo aqoonta sida kolley mawduuciinu labada u xambaarsanaa haddaan dul istaago daayartu waa ummadii awoodda ay leedahay ee hadday hagaagtana waddankaasi uu hagaago haddii ay hagaagi weydana waddankaasi uu jar ka dhaco qodobka labaadeed ku xidheenna waa aqoonta aqoontuna waa nuurkii daayartaasi ay ka dhigan lahayd ilays halka ay mugdiga ay kaga soo baxdo hadday labadaas ishelaan oo ilays iyo daayar xooggani ay isqabtaan markaasay imanaysaa markaa inay aqoontu wax tarto ummadna ay anfici karto waxna soo saari karto way aad baad umahadsan tahay dabcan isla su-aashaas ayaan wareejin doonaa marwe sacdiya ayaan u dhiibi doonaa aad baan ugu faraxsanahay intiina soo dhallinyaro iyo inay ka soo qayb gashaan waxay tusaysaa ahmiyadda ay leedahay qodobkaynu ka wada hadlayno oo ah tayada waxbarashada waayo haddaynaan waxbarasho haysan tayo kama ynaan hadalin horta marka hore waxbarashaynu haysanaa intay doontoba hala ekaatee marka sidaynu u tayaynaa baynu isula nimi aawa waxbarashadu waa warshad soo saarta bini aadanka oo loogu talagalay inay waxhagaan oo loogu talagalay inay noqdaan kuwii iyagu halkaa laga bilaabo mas-uuliyadda qaadi lahaa waxbarashadu ma aha inaad intaad soo marto jaamacadun ka baxdo deetana iska fadhiisato ama shaqo yar hesho mar alla marka aad waxbarasho ka soo baxdo mas-uuliyad waxaa ku saaran maamulkii dalka laba ilaa daca ama hay ama hahayn adigu laakiin halkaad ka soo geli lahayd baa lagaa rabaa habkaad u geli lahayd baa lagaa rabaa sidaynu haddaba u samaynaa qofka aynu doonayno inuu yimaado oo ina hogaamiyo waayo hogaamintu maaha inaad madaxweyne qura noqotay meel kasta oo mas-uuliyad loo hayaa waa hogaami ta u yaree ugu hooseysa haddii lagu dhabo hogaan baad haysaa meel baad haysaa gacanta waynu usoo noqon doonaa caqabadaha yaalkaynu uga socon doono marwe sacdi aad baan ugu mahadnaqayaa dabcan waxbarashada aynu soo tilmaanay haddaba haddaba ma haysanaa mid tayada iyo weliba ahmiyadda hadda lasoo tilmaamay leh waxaanu dhiibi doonaa ismaaciil horta haddii aan ka hadlo in waxbarashada somalilan waxay soo bilaabantay kun iyo sagaal boqol iyo koob iyo sagaashankii halkay ka soo bilaabantay cid walba waa la garanaya waxay ka soo bilaabantay geed hoostii oo dhulka la fadhiisto waxaa laga yaabaa hargeysada aynu u jeedno inaanay toban iskuul ka furayn meel kalena hadalkeeda badda waxaa laga yaabaa booramo kaliya laascaanood iyo waa laga yaabaa in magaranaysa dhowr iskuul ka furaayeen waayo mushkiladdu iyada aada umay gaadhin wixii dalka magaranaysa ka dhacayay aada umay gaadhin laakiin intii ay saamaysay dagaalkii dalka ka dhacay waxa weeye halkaasaa laga soo bilaabay waxaa ku xigay maadaama geed laga soo bilaabay tayadiisa qofna loo sheegi maayo uu garanaya dadku qaxoontibu ka soo noqday training teacher muu jirin macallimiintii tababarnayd waxna way ka dhoofeenoo qaxoontiyaal iyo waxbay raaceen waxna way ka gaboobeen muddana way maqnaayeen laakiin intii soo noqotay dadaal bay sameeyeen in hoostii bay ka bilaabeen markii dambena qasacadii caananiidada haddiiba dee maaragtay waa la keeni jiray qasacadaha waa la heli jiray ama dhulkaaba la fadhiisan jiray waad ogtay laysu sheegi maayo kuwaalitigeedu siday ahayd way hadda siduu yahay marka tusaale ahaan oo kale maanta haye maanta horta waa boodo dheer baad igu samaysay cabdixakiinow labaatan sanaad isoo boojiisay maanta dee waxay maraysaa dadkii geedka sidaa u fadhiyey maanta waxay marayaan kun iyo laba boqol iyo sagaal iyo labaatan iskuul baa dhisan oo noocyada hoose dhexe sare private public kala ah shan iyo labaatan jaamacadood baa dhisan anigu waxaan doonayay inaan geedkaa markaan kasoo maro broses caynkaas usoo maro laakiin maadaama aad weydiisay caynkaa maalintaa maanta waxaa ku xiga kun iyo laba boqol iyo sagaal iyo labaatan dugsi haye oo marxaladaha kala duwan ayaa dhisan aad baad mahadsan tahay waynu usoo noqon doonaa ahmiyadda iyo faa'iidada kala duwan ee yeelanayso haseshe isla su-aashaasi haddaan usii wareejiyo doctor jaamac muuse jaamac doctor dabcan ma haysanaa midda tayada noocaasa leimaka somalilan bismi illahi raxmaan raxiim marka la eego halka aynu taagnayn markii dalkan lasoo galay iyo xaaladiisu ay ahayd iyo halkaynu maanta marayno inaynu idhahno alxamdulilahi rabbilcaalamiin wax qiimo leh oo ilaahay loogu mahadnaqo oo intii uu shaqaysay loo maxaan ku raday niyoodo wanaag ayaynu taaganay marka meel wanaagsan baynu maraynaa laakiin marka la eego sababta loo loo qaban qaadiyey shirkan oo ah xaaladda maanta ma aha inagoo keliya adduunyadao dhan baa ka hadlayso le halkee baynu uga dhaqaaqnaa waxbarasho tayeale isma marbardhigi karayno dunida oo dunida ma marbardhigi karayno heerka laga doonaya laakiin waxay idin qiyaastaan tayada la doonayaa maanta ee lalaraba iskuullada somalilan inay soo saaraan si ay jaamacadaha u yimaadaan caruur u diyaara inay heerkii jaamacadaad bilaabaan xaaladda iminka lagu jiro marka loo eego xaaladda dhaqaale marka loo eego xaaladda nololeed way adag tahay runtii xaalad adag baa haysata waxaan idin siinayaa oo keliya shan lix figar saynu isu fahanno oo aynu u wada hadli karno macalimiinta maanta dugsiyadeenna ka dhigtaa fiidkii waxay soo gaadhay statistical boggii wasaaradda waxbarashadu soo saartay oo information aad iyo aad u qiimo badan arrintii ku jiro waxaa laydinku marti qaadayaa inaydin akhridaan oo isagoo b d f buu ku jira websiteyada waa kii sanadkii hore macalimiinta dugsiyadeena hoose ka dhigtaa boqolkiiba toddoba iyo soddon dhibic sideed ayaa haysta qualification oo macnaha haysta shahaadaday wax ku dhigaan war qiyaasi karaysaan gaabka u dhexeeya macalinka aynu u baahannahay inuu soo saaro ardagaynu u baahanay talabaadan cabdixakiin ugu gudbayaadeenna waan ku soo celin doonaaye waxa weeyaan dugsiyada sare weliba ay kasii darantay xaaladdu laakiin buugga halka buugga tegis buugga ah waxaa ku soo hagaaga lix iyo tobankii ardaybaa ee aynu haysano hal bug baa kusoo hagaaga labadii kun adduunyada way ballantay waxay tiri waa inay carruurta oo dhammi tagtaa iskuullada waa lagu guuldaraystay gaar ahaan dalal fara badan oo ah dalalka soo koraya baa ku guuldaraystay waxaa la isweydiinayaa maxaa waa sababta sababta adduunyadu dhan maanta uga doodayso sideebaa markaa laynoo barbardhigi karaa carruuraha kale ee adduunyada ee aynu de macalinkooda iyo kursigooda iyo sagaashan arday baa xaqul ah wada fadhiya oo doonaya wax wada bartaan marka xaaladaa laynama barbardhigi karo haddiise laynoo eego halkaynu kasoo dhaqaaqnay haddii la eego somalilan tallaabadii soo qaaday alxamdulilahi rabbilcaalamiin baynu taaganahay way aad baad mahadsan tahay xuseen cabdilaahi baynu dhiibayaa markaynu eegayno ahmiyadda ay leedahay in ay hanaanka aynu soo tilmaano ay kusoo barbaaraan islamarkaana ay jaamacadda kusoo gaadhaan ma yihiin arday u diyaarsan inay waxbarashadii dugsiyada sare markay ka yimaadeen ay tacliinta sare u gudbaan
somalilan markaaynu barbar dhigayno caalamka sida dhaktarka iga horeeyey iyo ismaaciil lubato macalinka weniba ay sheegeen somalilan dhankeeda haddii la eegana alxamdulilah standardka caalamiga haddaynu ka eegnana waa rabbilcaalamiinta ardayda jaamacaadka timaada ee iskuulaadka ka timaada boqolkiiba labaatan ayaan odhan karaa haddii si saxa loo qiimayn lahaa ayaa u qalmi lahaa inay jaamacadaha fadhiistaan inta kale waxaa lagu celin lahaa brogramis lagu soo dhisayo oo ama accessa la yidhaahdo ama foundation coursita la yidhaahdo tayadooda kor loogu soo qaadayo marka somalilan tirada u soo baxda sanadkii marka aynu hadda ku jirnay nambarkii ugu badnaa bay ahayn dugsiyada sare ardayda ka soo baxday sagaal kun iyo jarjar bay ahaayeen intii dheerayd runtii ma xasuusto sagaal kun iyo jarjarka boqolkiiba labaatan ama shan iyo labaatan ayaa haddii si saxa loo qiimeeyo u qalmaya inay jaamacadaha waddanka galaan way aad baad mahadsantahay intaana sacdiyo dhiibin ismaaciil baan toos ugu tegi doonaa diyaarsanaanta ardaydu inay usoo diyaarsanaadaan jaamacadaha oo tirada intaa marka leeyahy boqolkiiba labaatan waa wax aada u kooban maxaa keenay in ay heerkaasi gaadho bismillahi raxmaan raxiim horta marka ay ardadu ka soo baxdo fonfoorka dugsiyada sare marka ka soo baxaan ay jaamacadda u gudbayaan marka hore imtixaan baanu u samayn imtixaankaas waxaanu mustawihiisa ku ku aanu ku sinnaa imtixaanada laga galo masalan jabaan oo kale kanada oo kale maraykanka oo kale ayaanu ku salaynaa noocyada aynkaas imtixaankaas waxaanu u qaadnaa si aada iyo aada ay u adag tahay inkastoo alaabtana casriga ee iminka aynu isticmaalayne inagaba wareerisay taas qudheedu dhibaatadeeda ay hayso haddana waxaanu qaadnaa yacni vigilation adag ayaanu samaynaa imtixaanka sixitaankayguna waa adagi haddana dee annagu uma eegno in boqolkiiba labaatan meesha ay galaane annagu grade baanu wax ku bixinnaa laakiin jaamacadiyo public iyo private bale iyagu gradekaa uma eega maanta way fadhiyaan jaamacadii wayla fadhiyaan waayo iyo wayla fadhiyaan kooxdayadii kuwii kale wayna dhegeysanayaan wayna daawanayaan waxaad moodaa jaamacadii inay yaro noqdeen ganacsi oo loo eegi maayo ardaygii muxuu helay muxuu helay wuxuun baa loo dhigaya meeshii ma buuxda ayuun baa la odhanaya taa waxaan odhan lahaa ha loo eego ma garanaysaa yacni inanku percentageka uu ku baasgaranayo imtixaanka lagu qaato si ay quality education wanaagsan inoogu soo baxo ee yaan la odhanuun ma buuxa waar kursiga hore misaa fasalkii dhiman waa shan iyo siddeetan imisaa dhiman taasi waxa weeye qualitigii waxbarashada way xumaysa way aad baad mahadsan tahay waxaanu dhiibi doonaa xuseen cabdilaahi oo jaamacadaha inagala jooga sacdiya waan usoo noqonayaa si uu qodobkaasi ismaaciil uu ka shanqariyo uu inoogu iftiimiyo
waa mahadsan yihiin saaxiibka ismaaciil ama macalinku mid horta waa inaynu fahanaa jaamacaadku ama brefad ha ahaadaan ama public ha ahaadaan qarankaa iskale cidda ay soo saaraysana qarankan ay u soo baxayaan wasaaradda waxbarashada iyo jaamacaad inay kala socdaan maaha horta waa inay iyagu wada socdaan wasaaradda waxbarashadana waa inay u degan tahay siyaasad cad oo laga doonayo marka la furanayo jaamacad standardka la rabo inay gaadho waa standard nooceeya regulation waa inay ka leedahay ilaa hadda somalilan shan iyo labaatankaa sano ee aynu jirnay lama samaynin higher education act ama siyaasadii lagu maamuli lahaa tacliinta sare hadday jaamacad qalad samayso wixii lagu sixi lahaa meesha ma yaallo hadday wanaag samaysana wixii lagu abaalmarin lahaa ma yaallo iyaduna meesha marka waxaa qurux badan number one horta waa inay wasaaradda waxbarashadu iyo higher education commissionku ay dhammaystiraan higher education actiga ama siyaasadda lagu maamuli lahaa tacliinta sare si loo dejiyo standardka aynu rabno waa standard nooceeya qayb walba aynu dejinayno waa qodobka labaad ismaaciil ma qabo qaabka u dhigay ee ah jaamacaadku inay ganacsi yihiin jaamacaadku sida somalilan yagleel ay ugu wada dhisantay ayay iyaga laftooduna yagleelidu ku dhismeen hase yeeshee waxay u baahan yihiin iyaga iyo wasaaradda waxbarashadu inaanay kala socone waxay u baahan yihiin inay wada socdaan oo waxa maxaa inaga qaldan in la isweydiiyo oo halkay wax ka qaldan yihiin wax laga soxo qodob kalena meesha way jirta halka uu ka hadlayay ismaaciil eh, tirada imasaa fadhiya Een, jaamacaadka waxaa loo baahan yahay siyaabo badan in iyaga laftooda wasaaraddu ama dowladdu ay uga qayb qaadato siday u tayoobi lahaayeen maxaa qaybka waxaa qaybka ee ugu horeynaysa iyaga laftooda tuition fee arday laga qaado jaamacadi kumana socon karto horumarna kuma gaadhi karto waaya aad u mahadsan xuseen sacdiyaan u dhiibi doonaa horta marka loo eego ardayga soo baxaya aan isweydiine muxuu ku soo baxaya af caynkee ardaydaas soo baxdaa waxay ku soo baxdaa afka ingiriisiga soomaha jaamacadaha inta badan qaarna carabi baaba lagu baxa macalinka dhiga ingiriisigaasu siduu u yaqaana ingiriisiga ardaygaa luuqadda ingiriis wax loogu soo dhigay maxaa lagu soo baray luuqad intee le ardaydu jaamacadda markay ka soo ardaydu markay secondariga ka baxdo haba kaga shaqeeya imtixaankooda ingiriisiga ma ku hadli karaan waxyaabaha keenaya tayadarada waxaa ka mida af soomaaligu wuxuu ahaa inay dugsiyada hoose ugu atleast afarta ugu hooseysa ay ardaydu soomaali ku dhigto because afkaagu wuxuu kuu dhisaa afafka kale inaad barato hadhow ilmo yaroo iminka yimi baa la doonaya in sanka laga geliyo in yaroo ingiriiskii oo maanta dhan uu ku wareero soomaaligii ma inaan soo barin horta taas waa dhibaatada ugu horeysa ee anigu aan u arko inay iskuulladeena haysato afkan aynu doonayno inuu medium of instruction inoo ahaado oo ah afka ingiriisiga laaba uma lihin dad aqoon gaara usoo bartay oo runtii ka badan umalayn maayo wax la foola ka dambeeyo oo cid wax bartaa afka ingiriisa lagu bartaa inuu jiro marka horta dhibaatada ugu badan ee ardayda haysata iyagoo xitaa wixii garanaya inay qofku uu intuu kusoo hor fadhiisto wuxuu doonayo kuu sheego ayaaba ku adag iskuullada bay-adooda ayaa iina mid kale ah ardaydu iskuulladaa la dhisay waa runtaa boqolaal markaan nimi kursiga waxaa lagu fadhiyay daasad yar geed hoostii baa la wada joogay maanta iskuullaa la dhigtaa laakiin iskuullada ardaydu ka soo baxdaa siday u egyihiin iskuullada dowladda markaad tagto waad soo yaxyaxaysa mid halkan jaban wax wada burbursan arday soo jabinaya daaqadiisii oo aan garanayn meeshan adaa wax ku baranayo oo leh horta dhowro iyadoon la soo nadiifinayn wixii waxaad moodaa somehow ku- ardayga in loo diro iskuulka kursiguu soo fadhiiso marka waxyaaba badan baynu u baahanay inaynu isla eegno oo tayayno oo kurikalumku ka mid yahay luuqadaha lagu hadlayaa ka mid yihiin ee, ardaygu siduu doo- la doonaya in wax loo soo baraa ay la mid tahay waan ogolahay anigu jaamacadu waa run iyaguba yabyab bay ku bilowdeen waa run laakiin iyaga qudhoodu ma sina jaamacado aada u sarreeyo oo wanaagsan oo tayo leh iyo jaamacado meherada noqdayna way jiraan waaya aad baad mahadsan tahay dabcan markaynu qodobada aynu ka doodayna aynu eegno een, tusaale ahaan oo kale ardaydu markay dugsiyadii sare ka soo baxaan ee tacliimta sare soo dhammeeyaan ee aanay u gudbin een, waxbarashadii amaba tacliimtii sare ee jaamacaddii oo kale een, inta badan aalaaba waxaa la tilmaamaa inay ku adkaato fakaltiga amaba qaybtay qaadanayaan oo cid kala talisa aanay helin ama cid u tilmaanta aanay helin doorashada ay dooranayaan qaybta ay galeen waxa laga yaabaa qayb ka mid aynu ku ficnaado qayb ka mid aynu ku ficnaan ama aanu xiisaynin En maalintaasi muuqanin en, ahmiyadda en, la talinta iyo weliba si wixii tayada lahaayeen u baahnay inaynu helno jaac mase jaac martin waa run jihayntu waa wax qayb ugu we- inta ugu weyn laakiin qofka geysan karaa waxa weeyaan aad baan ugu raacsanahay ismaaciil markuu ku adkaysanayo roolka macalinka Ee, tallaabadaa waxaa qaadi karaya halka ugu adaga ah ka gudubka markay dadka san- sanadka afraad dhalinyaradu ka gudbayso carruurta ka gudbayso in halkaa la geliyo berigii hore shaqo qarantu jirtay shaqo qarantu macnahay lahayd waxay ahayd ardayga in loo diyaariyo maskaxiyan marka hore qarannimada inuu qarannimada dareemo inuu dalka wax ku darsado laakiin muhiimadday lahayd waxay ahayd inta aanu go'aansanin tallaabadii ugu gudbaya ah waxa uu waxa la odhan jiray markaad weynaato maxaad rabtaa inaad samayso taasi ma dhammaata weligeedba qofku da' kastuu joogo laakiin tallaabada ugu adag waa taa qofku markuu secondariga dhammaysto waxay ahayd inuu la soo baxo oo uu xilligaa macalinkiisaa garanaye uu hagi karo oo ku hagi karo halka uu ardaygu tegayo marka roolkaa macalinkaale runtii waxaynu u baahan nahay sidii aynu u xoojin lahayn macalinka tallaabadaasi runtii waa muhiim had iyo jeer waa waa laga booda intaan la gaadhin jaamacadda intaan iskuulka laga macalinka in xoog la geliyo waayo haddaad warshad dhisayso oo warshadana mudicii aad ku tolaysay uu macalinka yahay oo macalinku uu itaal daran yahay ama ha itaal daraado lacag ahaan ama dhaqaalaha ha- ha itaal daraade tallaabada cabdiraxmaan waxaa bixin karaya runtii waxa weeyaan macalinka markaan waxaan lahaa macalinka ha la xoojiyo si ardaygu markuu soo baxay iskuulka soo baxayo isagoo jihaysan oo keliya aan shahaadadii ka gudbin isagoo jihaysan u soo baxo way een, waynu u gudbi doonaa taa iyo weliba een, ahmiyadda ay leedahay inaynu xirfado helno amaba een, qaybo ka duwan iskiilisa laakiinse een, ka hor intaan qaybtaa u gudbin waxaanu gudbi doonaa dhinaca su-aalaha waxaynu samayn doonaa dhowr su-aalood baynu israacin doonaa بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والسلام يا بانل كايو كسبق ليش عفلتها سؤال شان قبل وحنا كسبا jaamacadda bolis su-aasha aan qaba waxay tahay wasaaradda waxbarashadu ma leedahay counteral unitka waxbarashada jaacdaha la furanayo tada kale aan weydiinaya waxay tahay ma jirtaa shuruudo lagu xidho marka la furanayo jaamacad criteria marka buuxiiso la furi karo asalaamu calaykum waraxmatulla way magacaagii magacaagii ku celi magacaygu waa saciid ismaaciil xaaji cawood Waad mahadsantahay sheeg way su'aalaha waynu ururin doonaa way dhinaca hablaha hablaha halkaa ka dambe ka taagay kadib بسم الله السلام عليكم دمانتين أدان دي وضو سلامية أنيقا مقعيق وحي فرع عيسى النور وحان كتر سنة أرديدي كيقان شويسي سنة كورة جامعة دارقيسة وحان ديقان شري بزنس أدميسريشن سواشا ويدونا يا وحو تيقى قيبت الجامعة دها وحين أرقنا سنة كينا لقصوا بلابة 2000 إلا 2015 sanadwalba waxaa la sameeyaa jaamacad laakiin maxaa loo samayn waayey fakadka jaamacaddani dhigaysay jaamacadda dambe la bilaabayo maxaa looga duwi waayey sidaa kulligoodahoo la kala duduwo fakad jaamacadaha dalkeenu way tiro badan yihiin laakiin weli ma arag jaamacad keliya oo dhigaysa saadaasha hawada iyo fakadyo aada u tiro badan mustali waxaan dhignaa dhammaan waxay wada diyaariyeen jaamacadaheenu business administration i c t iminka waxaana ku soo kordhay diplomantii study ma xagga tayada
way sababtaadaan weydiinaya aad baad u mahadsanti waqtigiina qaaliga بسم الله الرحمن الرحيم ويحيى عبد السلام عديدو جامعة أرمس يونيفرسيتي كصعدة كلية مشغلين تيو قرشين تمقالوين كا لبس سؤالات بان وهي حسين أو جا- قدوميها جامعة إذا هل سؤال بان ويدينيا إسماعيل لفتي سهل سؤال بان ويديني أن aan ku horeeyo gudoomiyahayga xuseen su-aal baan weydiinaya waxaad noo sheegtay in ardayda dugsiyada sare ka soo baxda ee diyaarka u ah in waxbarasho jaamacadeed ay qaataan ay tahay boqolkiiba labaatan Ka jaamacad ahaan idinku siddeetanka kale ma qaadatan mise gebigoodaba waa isku wada tartaan wax wada qaadata Een, ismaaciilna su-aal baan weydiinayayo een, isagaa inagala jooga wasaaradda waxbarashada een, waxaad sheegtay inaad qaadaan imtixaanka dugsiyada sare oo la istaandara kuwa kanadiya jabaan iyo maraykanka laga galo Een, haddii uu jiro imtixaankaasi weli maanaan arag habaha yaraatee shantii sane u dambeysay arday dugsi sare ka baxa oo imtixaan dhaca Een, haddii imtixaanka aan laba dhacayn een, muxuu qiimo ku fadhiyaa in imtixaan dugsi sare laga qaado ardayda oo uu qiimo leeyahay aad baa mahadsantihiin.
waayahay waxaynu samaynaynaa intaasaynu ka jawaabaynaa su-aalaha kale waynuu soo noqonaynaa Een, su-aasha ugu horeysa waxay ku socotay wasaaradda waxbarashada Een, waan isku raacin doonaa dabcan wasaaradda waxbarashada kuwa ku socda laba su-aalood baa ku socda labada su-aaloodba ismaaciil baan u dhiibi doonaa inankii ugu horreeyey ee saciid Een, wuxuu weydiiyey wasaaradda waxbarashada wasaaradda waxbarashadu ma leedahay control unit se jaamacadaha la furayo shuruudo ma ku xidhaan ama ma eegtaan bal marba horta marka hore waan idin wada salaamaya dhammaantiinba magacaygu waxa weeye maxamed saalax dalmar waa wasaaradda waxbarashada Een, inankii su-aal wanaagsan buu na weydiiyey wuxuu yidhi ma leedahay wasaaradda waxbarashadu shuruudo jaamacadaha lagu furo ama ay ku furtaan jaamacaduhu een, shuruudo la hordhigayo inta aanay jaamacadda furan waxa weeyaan markaan ka jawaabo oo aanan dafiraad gelin ee sida inanku wuxuu noo weydiiyey aan uga jawaabo waxay ahayd mid aanu mar hore diyaarinay een, oo aanu u diyaarinay bosishanka uu ka furanayo jaamacadda security-ga meesha ay ay qa- ay qaadanayso ama ardaygaas u jaamacadda dhiganaya iyo ka kaleba marka la isku daro in la ilaaliyo een, ardaygaasi meesha uu wax ka baranayo xagga caafimaadkiisa een, macalinka wax u dhigaya tayadiisa een, isbeyska uu wax ku dhiganayo ma mid conjectiraba ah oo isku wada xidhan mise waa mid furan marka waxa weeyaan way naga waanu waanu abalaygaraynay waanu gudbinay waxaanu u gudbinay een, golaha wakiilada iminka iyaga oo u- ee, sharcigii geli lahaa oo nidaamkii dastuurka ku salayn lahaa annaga si ay naga gudubtay ayay fasax galeen qoladii baarlamaanku iminkana waanu daba joognaa muddo yar ka bay fa- bay fasaxeen
way aad baad umahadsan tahay su-aal kalaa jirtay oo aan raacin doono tag sow maaha geelada maxay ardaydu u dhici waayeen ardaydeenu بسم الله الرحمن الرحيم waxa weeye afar grade ayay wasaaradda waxbarashadu bixisaa afar bay bixisaa a b c d a markaynu eegno dhibcaheedu waa afar b-du waa saddex c-du waa laba dhiiduna waa uwan oo marka la doonayo magaranaysaa inaanu soo saarno ardaygaasi ee buu helay bii buu helay sii buu helay dhii buu helay duruufo jira awgeed waxa weeye waxaa la yidhi doqonta usho agtiisa ku dhufo hadduu garan waayo isaga huwi ayaa la yidhi waa la iska garanayaa garidhada meesha ku yaal qiimaha ay kala leeyihin doqonna loo sheegi maayo laakiin duruufo dalka ka jira awgeed iyo howlo aad iminka dee aanan anigu iminka idiin sheegayn laakiin wasaaradda u qarsoon ayaanu sidaa u samaynay laakiin mustaqbal dhow la dhacaya
waayahay aad u mahadsan yahay laba su-aalood oo kala jiray waxaan isku raacin doonaa xuseen cabdilaahi su-aasha hore waxay ahayd maxaa loo waayey faculties kala duwan oo kuwii hore u yaallo sanad kasta lagu soo celceliyaa su-aasha labaadna waxay ahayd maadaama boqolkiiba labaatan ay u diyaarsan yihiin inay geli karayaan jaamacad boqolkiiba siddeetanka kale maad qaadataan maxaad ka yeesha waad mahadsan tahay cabdilxakiim ifraax baan ku horeynayaa oo ardaydii jaamacadda hargeysa ka baxday ahayd su-aashaasi aad bay usoo noqnoqotaa waxaanay tahay jaamacaadka tirada badan ee nagu soo biiraya iyo haddana kulliyaadka isku midka ay bixinayaan jaamacaadku inay tiro bataan cebi kuma jirto laakiin in la tayayaa koowa waxay ahayd marka uu qof soo dalbado jaamacad cusub inuu la yimaado cidda siisa ogolaanshaha waa wasaaradda waxbarashada khaasatan xafiiska tacliinta sare ayuu soo maraa higher education commissionka waxay ahayd marka ugu horreysa ee qofkaasi uu yimaado ee uu soo gudbisto codsigiisa uu jaamacad ku doonayo inuu furto in la weydiiyo waxa uu sido ama waxa uu bixinayo kulliyaadka yihiin waxay yihiin marka uu qofkaasi la yimaado proposalkiisa haddii kulliyaadkaasi kuwii hore ee ku jiray ama kuwii aynu horey u haysanay ay yihiin in wasaaradda waxbarashadu markaa tidhaahda intan waan ka haysanaa waxyaabo kale oo ka duwan maxaad adigu sida dunida waxyaabo badan oo la baran karo ayaa jira sida qodobkii ifraax tilmaantee saadaha shahwada beeraha xoolaha kalluumaysiga macaadinta iyo waxa kale la halmaalaa ma aha inta keliya busineska dhammaan ay kusoo ururaan marka waxay ahayd doorka jaamacaadka cusub laftoodu ee kusoo biirayana in si caqliyana ay u fikiraan wasaaradda waxbarashada lafteeduna inay jihaw kala samayso hadday dhammaan intii hore business ahaayeen ta dambe ee timaadana ay business wado inaan laga yeelin in la yidhaahdo kuwaasi way buuxaan meel kale la imo brobosalkeeda ama barnaamijyadeeda oon u baahannahay taa markaa weli waxaan ifraaxay ku riixayaa wasaaradda waxbarashada dhankeeda oon leeyahay jaamacad cusub markay timaado iyaan loo diidin laakiin ha la yidhaahdo wax cusub oon waddankan hore uga jirin maxaad soo kordhinaysaa su-aasha labaad yaxya cabdisalaan waa su-aal aada u muhiima sidaa ismaaciil uu tilmaamay macalin dhubato iskuulaadka ardayda ka soo baxa afar darajo ayay u qaybsamaan waa a b c d iskuulaadka markay ka soo baxaan inta badan haddaynu soo qaadanay standardka caalamiga jaamacadda admas waxay qaadataa a ilaa c boqolkaaba intay doonaan hagaga jiraan waad mahadsantaha
waayahay dad badan baa taagaya waxaan siin doonaa dhowr qof ninkaa buga taagaya bismi illaahi raxmaan iraxiim magacaygu waa xuseen daahir nuur waxaan ka socdaa jaamacadda new generation university college ee magaalada hargeysa waxaana ardayda siniyeerka waxaana dhigtaa maadada culumta siyaasadda iyo xidhiirka caalamiga ah laba su-aalood baan u kacay oon doonaya inaan id weydiiyo su-aasha koowaad waxaan weydiinayaa oo dee ku hadlayo magacii jaamacadaha master xuseen idinka laftiinu ma isku dadeen mas-uuliyad baa idinka saarin ardaydii yimaaduun maaha oo ardaydeedna foofoorkiisi aan waxba dhaamin uu ka soo baxo meeshii arday tayale in la helo oo aqoonta aad soo siinaysaan britol idinkana idiin noqoto wax faa'iido leh isaga laftiisana aan qiyaamayna faa'iido u noqota aad baa wasantahay dhinacanaa siinaya su-aal labaad bismillaahi raxmaan raxiim kasoo qaybgalayaashu aad bay u mahadsan yihiin anigu waxaan waxaa la yidhi nin walba meeshii bugtaa isagay balbashaa waxa igubaya oo aada ii gubaya fakal aan lagaba hadlin oo aan cidi soo hadal qaadin oo aan la odhan waxaa la yidhahdaa waa macallinkii berri waa brofesorkii berri waa dhakhtarkii berri weli miyaad maqasheen suxuufigii berri iyadoo laleeyahay weli lama maqal sas baa laga qabaa jaamacado weliba sas bay ka qabaan dhowr jaamacadoodoo weliba qaarkood fadhiyaan baanu kala hadalna in fakalkaasi la xoojiyo maxay hayday waad aragteen suxufiyiinta waddanka joogta brofession kastaaba wuu dhismay dhakhaatiirta waad aragteen horumar bay sameeyeen dhinac walba horumar baa laga sameeyey laakiin fakalka journalismku waa ka ugu liita mihnadaha waddanka jira markaad aragtaan wargeysyada waxay qorayaan waad aragteen websaydyadu waxay qorayaan waad aragteen social mediaha waxa lagaga hadlaya waad aragteen waay looga damqan waaye waayo waad mahadsan tahay bismillah waxaan ka socdaa jaamacadda armas mulkhayr axmed ismaaciil baa magacayga la yidhahdaa architector anna bambalaanin baan ahay departmentkayga architector anna bambalaanin su-aashaan weydiinaya qaybtaan waxay tahay marka dooranaysaan maaha in arday keliya laga hadlo markaad dooranaysaan macalimiinta tayadooda ma eegtaan mise waxaad ku aqaadataan waa master waa degree aad baan u mahadsan tahay بسم الله الرحمن الرحيم إن marka hore salaam alaykum waraxmat ullahi wabarakaatu magacaygu waa maxamed jaamac miigaaj anigu owladeedii ilaa mastarteyda ja- magaalada hargeysa ku dhammaystay marka la doonayo in tayada waxbarashada laga hadlo waxaa la doonayaa ardayga berri toole dhallinyarta beridooda wuxuu noqonayo in lagu go-aan qaato maanta manhajka waxbarashada tusaale ahaan ilaa soddon dal oo dibadda ah manhajkooda hargeysa iyo dalka gudihiisa lagu bartaa marka marka hadhow beelaha goobaha laisku yimaado qof wuxuu u doodaa ruushka qof wuxuu u doodaa waayo xataa tusaalayaasha la siinaya waa tusaale ah imise bataaniya iyo iyo waxaynaan beri hore aynaan dee aan dalkeenna ahayn manhajkeenna ama waxbarashadeenna kuma jirto taariikhda somalilan haddii la doonayo in deegaanka la ilaaliyo haddii la doonayo in in horumar la sameeyo dhallinyarta la dhiirigeliyo waa in maanta lagu qoraa si labaatan sano kadib ardayda soo baxdaa ay u yaqaanaan somalilan waxay tahay waxay soo martay hareerkan dibay soo martay waanan u mahad celinayaa v o eda iyo inta miiska fadhidaba way waad mahadsan tahay ee, jawaabahaynu gelaynaa way bateen waan isku ururinayaa jawabaha een, su-aalahan isku ururinaya si jawaabuhu ay u koobnaadaan een, waxay ku kala socdaan jaamacadaha iyo weliba een, wasaaradda waxbarashada een, jaamacadda harmaaso uu xuseen joogo saacadihi laftarkeedu yaana idin dhuuman een, jaamacadda hargeysa boorka ka mid tahay amaba gudida sare ka mid tahay qayb bay qaadan doontaa waayo ismaaciil baan ku horreysiin doonaa islamarkaana su-aalahan isugu horreyn doonaa manhajkeedna ma ku jirtaa taarikhda somalilan inta laga sheekeynayo ilbaxnimadii mudsabataaniya iyo wixii ka horreeyey بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين على امر الدنيا والدين marka ugu horreysaba su-aashaa qofkii weydiiyey aad baan uga xuma yacni dadka hamoodin dadkana wax qoraya waa khubaradii was yacni aqoon-yahankii somalilan xaaladeenna iyo waxaynu ku dhaqaaqnay somalilan dib markaynu soo goosannay waxaynu u soo goosannay ma aha un inaynu iskaga dhex noolaano taariikhdeeda iyo juqraafigeeda iyo iyo khariidadaheeda iyo xuduudaheeda mid waliba waa qoran yihiin haddii aad doonaysa inay jaamacadda laguma qorantay meel hoosa laga soo bilaabaantee dugsiga hoosey ku qorantay ka dhaxay ku qorantay sekandarigaa leh marka waxa weeye haddii aanay taasi jirin silibaskeennaba wax jira muu noqdeen awal shay xataa xayawaankeenna beeraheenna badaheenna in taariikhdeenna meelaheenna taariikhda leh mid aan manhajka ku qorrayn ma jirto aad baan mu- aad buu mahadsan ismaaciil een, waxaynu geli doonaa dhowrka su-aalood ee een, jaamacadaha ku saabsan een, su-aasha koowaad waxa weeyaan muhiimad ma iska saartaan inaad heshaan arday tayo leh een, dabcan waan israacin doonaa su-aasha labaad waxa weeyaan een, kuliyadda saxaafadda amaba maxaa loo waayey saxafi een, ama iyadoo facultiga ee qaybta laga hadlayo iyo ta ugu dambaysa iyadoo ah een, tayada macalinka ma iska eegtaan mise waxaad u eegtaan waa master waa degree iyo weliba gradeka iyo heerka marka uu marayo dabcan saacdiya ka horreyn doonta xuseen waan u dhiibi doonaa su-aasha u horeysa ee ah maxaa loo furi waayey saxaafadda ani horta hargeysa university baan eh, aada ugu dhuun daloolaa kuliyad walba waxa bilaabay dadkii hadday finance ahayd qoladii iyo ad- administrationka qola finance administration aa bilowday saxaafadda waaweyne iminka dee dhowr baa joogeen maxay iyagu bilaabi waayeen ila waa inay iyagu la yimaadaan jaamacaddu waxay u baahan inay macalimiintii helaan tayadeedii la helo in qalabkeedii la helo in waxeedii la helo arrinta ah macalimiinta maxaa ku qaadatan ma imtixaan baan ka qaadnaayo qofka bini aadamkaa wax laga qaadaa haayo digriigaa lagu qaataa because digriigu waa waxa ugu horeeya ee caddaynaya qofkan inuu aqoontaa leeyaho dhigi karayo mar labaadka qofku dee markuu waa taqaanaa shaqada la qaato dhowr bilood baa la siiya probation period waxa yar how gala marka haddii qofkii kasoo bixi waayo waa halkeeda laakiin ha cilmigaa lagu qaataa layskama qaato Een, waqtigu aad inoogu dhow ama gabaabsi ku dhow een, waxaynu gudageli doonaa een, waxaynu ka soo hadalnay qaybo kala duwan hadday noqoto ardayga markuu imanayo tayada macalinka aynu ka hadalnay waxaynu ka hadalnay jaamacadaha kala duwan ee soo kordhaya haddaba iyadoonu qaybahaasoo dhan ka duulayna iyo su-aalihii ka yimi xaggiina iyo jawaabihii la bixiyey een, sidaynu u tayan karaynaa ama aynu u kordhin karaynaa ama aynu u kobcin karaynaa tayada een, jaamacadaha ama waxbarashada guud ahaan een, jaamac muse jaamac baanu dhiibaya بسم الله الرحمن الرحيم saddex arrimood maan sheegayaa aan isleeyahay waa waxbaa lagu bedeli karayaa Ee, qaranna kuma koro kumana dhismo kumana badbaado caawimo dibadda uga timaada dalkeennu boqolkiiba sideed ayuu maaliyadda sanadkii geliyaa waxbarashada haddaynu intaa kordhin karno oo waxbarashada maaliyadda sideed boqolkiiba halka adduunyada kale shan iyo labaatan iyo labaiyo labaatan inta udhaxaysa ay geliyaan haddii aynu intaa kari karno waxaan malanaya waxa weeyaan meel muhiima oo tayada waxbarashada guud ahaan la samayn karaayo talabaad waa kuwa hore loo yidhi oo dadkuna yidhahdeen halkana laga yidhi oo ah arrinka manhajka in lagu noqdo manhaj midaysan oo guud oo gunta ka soo dhisma saddexaad ugu dambaysina waxa weeyaan in lagu noqdo dhaqanka arrinkaas waa arrin muhiima oo had iyo jeer laga boodo haddaad doonayso inaad ummad soo saarto waa inaad ummadda aad dalkan u dhisaysa aad soo saartaa in loo noqdo dhaqanka ahaanshaha jiritaanka ummaddan oo taariikhda soo gelayso oo wax farbadan ay soo gelayaan aad baad mahadsan tahay gabagabadaynu maraynaa ere erey baan siin doonaa sidayn u tayan karaynaa san sii waday doonaa xuseen cabdilaahi ku xigo waxaan anigu ku een, soo urinayaa dhowr qodob oo muhiima aynu koobna weliba Een, qodobka koowaad waa siyaasad cad oo qaranku uu ka yeesho tacliinta sare marka aynu ka hadlayno qodobka labaad waa komishanka tacliinta sare oona la odhan lahaa dib xukuumaddu ha u eegto qaabka uu dhisan yahay iyo cidda ku jirta si loo helo qiimayn saxa jaamacaadka hore u jiray iyo kuwa cusub ee soo gelaya sidii loo kala duwi lahaa qodobka saddexaad jaamacaadku waxay inta badan wax ku noqdaan waa research iyo publication marka ay sameeyaan miisaaniyadda dowladda oo maanta ku dhow saddex boqol oo milyan haddii one percent jaamacaadka si loo tayeeyo oo xukuumaddu ay ula xisaabtami karta iyaga laftooda haddii loogu dari lahaa waa three million qodobka ugu dambeeya waa skiilka vocationalkood muddo dhammaan jaamacaadka ardayda ee nooga soo baxdaa iyagoo saraakiila in wadankan haddana ay ka maqan tahay eh, farsamadii gamceed ee la heli lahaa taana in xukuumaddu culayska saarto in iyaguna ay soo baxaan dad skiil labora waad mahadsantihin aad baad mahadsan tahay sacdiyaan u dhiibaya iyaduna haddaynu doonayno inaynu waxbarashada tayayno waxa laga wada dhawaajiyey inay xagga hoose kasoo tayowda ayay ku wacan tahay ana horta waxaan ku talin lahaa dugsiyada hoose ee dalku leeyahay ismaaciilow in soomaali lagu soo dhigo marka soomaaligu ilmaha yar ma- ilmaha yar intuu wakti wuxuu kaga lumayaa ee intuu af kale cafidayo wuxuu baran lahaa oo maskaxda u dejin lahayd oo cilmiga iyo laanwijyada iyo luuqadaaba kusoo baran lahaa af soomaaliga dabeetana way u fududaanaysaa luuqad kasta oo dambe inuu caadi u barto macallimiinta bay-adaha waa warshada qalabka lagu maamulo hadday noqoto laboratories iyo hadday noqoto librariyo ardayda in wax la baroba horta inay wax akhriyaan ardayga deris unbaa loo soo dhiibaa gurigu yimaadaa wuu tuuraa waayo aad bay mahadsan tahay ismaaciil baynu kusoo gabagabayn doonaa eraya laba sidayn u tayan karayna ah bismi illaahi raxmaan raxiim wax waliba xataa koritaanka bani aadamku wuxuu ka bilaabmaa gurguraka socodka ardayga qofku majuur noqon maayo intaa maanta alaaltii soo gaar iyo haddaanu soo marin halkaa hoose waxbarashada tayadeeduna waxay ka soo bilaabantaa primariga elementariga weliba ay ka soo bilaaban haddaynan aqalka seeska loo adkayn dabaysha iyo cadceedda iskama xejiro iyo roobabka tayaynta waxbarashada somaliland waxay ku xidhantahay oo lagu dabaqi karaa markay salka ka soo bilaabanto salka markaan ka hadlayna waxa weeye marka aynu ka soo bilowno standard one oo aynu geyno macalinka wanaagsan ayuu dhismayaa seeskii baa dhismaya aad buu mahadsan yahay aad buu mahadsan yahay ismaaciil Een, dabcan intaasaynu kaga gudbi doonaa falanqayntii waan u mahadnaqayaa een, jaamac muse jaamac een, eh, guddoomiyaha xarunta dhaqanka ee magaalada hargeysa doctor jaamac aad baan ugu mahadnaqayaa xuseen cabdilaahi maxamuud gudoomiye ku-xigeenka jaamacadda armaas iyo dabcan sacdiya muuse axmed oo ah guddoomiyaha hayadda banha islamarkaana sidoo kalena ka mid ah boorka amaba guddida sare jaamacadda magaalada hargeysa iyo ismaaciil cali faarax guddoomiyaha waxbarashada ee bariga maroodi jeex islamarkaana ah aqoon-yahan amaba khabiir ku soo dhex jiray dhinaca waxbarashada muddo konton sannadooda guud ahaanba intiina qaybihiina kala duwan ee su-aalaha iyo weliba een, talada soo jeediyeen waan idiin mahadnaqayaa inaytaynu kulan ka mid labada isugu iman doonno asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
kaasi waxa uu ahaa cabdixakiin maxamuud shirwax oo faaqidaada toddobaadka kuna salaysanayd tayada waxbarashada somalilan inoo soo jeedinayay markana dhegaystayaal kusoo dhawaada barnaamijkii umuuraha maraykanka waa kan xuseen bare aadan